kulankan oo looga hadlayay sidii loogu hortegi lahaa musiibooyinka ka dhasha dabka ka kaca kaalimaha shidaalka ee magaalada kismaayo iyo sidoo kale goobaha lagu keediyo shidaalka ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka jubbaland iyo bahda ganacsiga magaalada kismaayo waxaana diiradda lagu saarayay sida ugu wanaagsan ee bulshada looga badbaadin karayo masiibooyinka ka dhalan kara dabka ka kaca goobaha shidaalka lagu keediyo iyo sidoo kale kaalimaha shidaalka lagu iibiyo taasoo dhowr jeer oo hore khasaare baaxadle ka geystay magaalada kismaayo kadib markii ay dab xoogan uu ka kacay goobaha shidaalka lagu iibiyo iyo sidoo kale goobaha lagu keediyo mukhtaar axmed cabdulle oo ah guddoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga iyo warshadaha jubbaland ayaa ugu horeyn goobta hadalkooba ka soo jeediyey waxaana uu sheegay in ganacsatada looga baahan yahay in ay ganacsigoodu ka taxadiraan islamar ahaantaana ay bulshadu badqabkoodu ay ilaaliyaan tahay runtii laakiin waxaan baranaa jirta soddon sana waxaan ku shaqaynaynay noocaan tilaaba tilaaba isticmaal looga bedeli waayo dadkii waa ganacsadaayna waayo laftooda dad badan oo dumar u badan oo ka dhaqaalihii in yar yar ku soo galay si looga bedeli lahaa nin walba uu keensan lahaa baashi in loo aqal celiyo laa warsaan kuma anficayso hor bal horta ambulatoria allah meesha ka soo guur laamigaa imaaday runtii laamiga cusbaadda la dhisay fuustaa lagu tuuraa baabuur lagadejiina laamiga laftiisa ku dhacaysaa laamiga dhemisha imaanadda noola dhisay dadaa wax noo soo qalqaaliya laamiga fuusadda lagu tuuro isagaa baaba'ay mar labaad waxyaala la raba in laga hadlo waxyaala aad u badan waay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka dowladda hoose ee degmada kismaayo najiib barre salaad oo dhankiisa goobta ka hadlay ayaa sheegay in ka maamul ahaan dowladda hoose ay dhankeeda dadaal xoogan u geli doonto sidii loo ilaalin lahaa badqabka masiibooyinka ka dhalan kara halista goobaha shidaalka lagu iibiyo islamar ahaantaana dowladda hoose ay si gaar ahi il uga hayn doonto runtii waxaan rabaa inaan u mahadceliyo wasaaradda batroolka ee soo qabanqaabisay shirkan dareemaysana miisaaniyadda ee culayska uu leeyahay inay ka soo wada qayb galaan intaanu mas-uuliyiin dowladad iyo mas-uuliyiintii ganacsada ugu sarraysay waxaan rabaa ka dowladda hoose ahaan inaan idiin xaqiijiyo in dowladda hoose ee gaari dabdamisa keentay walow baahida dabdamis aysan satifay garin karin hal gaari ah laakiin ay gaari diyaarisay diyaarisay qayb kaloo ayadana dabdamis ah oo ayadana ay la shaqaynayaan qaybta booliskan ka wada shaqaynayno si hadday khatar dhacdo shacabka hantidiisana loo ilaaliyo badqabkiisana looga shaqeeyo amnigiisana loo muuse maxamed sheekh cabdikheer gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka jubbada hoose ayaa dhankiisa dardaaran adag u jeediyey ganacsatada isagoona sidoo kale ugu baaqay in ay dadaal xoogan u galaan sidii loo badbaadin lahaa bulshada ku nool magaalada kismaayo oo dhowr jeero hore uu sheegay in khasaare xoogan uu ka dhashay dab ka kacay goobaha shidaalka lagu iibiyo mas-uuliyadda khataraha dabka uu leeyahay iyo maxaanku yidhaahdaa iyo iyo shidaalku dhammaanteen mas-uuliyad bay naga saaran tahay gaar ahaan hay u lahaato wasaaraddu laakiin annagoo dhan baa naga saaran maanta ka magaaladan kismaayo hadday gubato waxaa weeyaan nin walba buulkiisuu kusoo yay ugu imaanaysaa marka intaysan dhicin yaa la rabaa inay khatarahaasi ka wada hortagno si wada jira inaan uga hortagno hadday nahay ganacsato iyo haddii maxaanku yidhahda maamul nahay dowlad nahay dhammaanteen inaan kaga hortagno u jeesano waa muhiim maxamed deeqow xuseen wasiir ku-xigeenka wasaaradda batroolka ee jubbaland islamarkaana ah siihayaha xilka wasiirka wasaaradda ayaa dhankiisa sheegay in ay dadaal xoogan ku bixiyeen sidii loo ilaalin lahaa masiibooyinka ka dhalan kara goobaha shidaalka lagu iibiyo isagoona digniin adag u diray guud ahaan ganacsada shidaalka iibiya ee ku nool magaalada kismaayo waa inuu ani ii imaada aan soo ogaada gaaistayshanka meeshuu ka furnaya sax miya mise sax ma shuruuc waxaan soo rogi doonaa ah gaaistayshanka ninkan standardka loogu talagalay muu u furaya mise uma furaya hadduusan u furayn wax sharti aanay aan siinaya male maanta waxay ka dambayso inta hadda haysatane ma burburinayo ma baabi'inayo waa dad masaakiina laakiin wakhti baan siinayaa ee haamaha dhulka ku geliyaan waan ku dadaali doonaa taas ayada waxaa kuu soo haray yaxya wuxuu yidhi ganacsato fara badan baa jirto oo shidaalka keeno waa runtiis waay annagu waxaan fiirsanaa labadan kambaniya waaweyn jaman brothers iyo najax labadaas haddaan fiirsanayno iyaga shatiga waan siinaa laakiin fuustooyinkan tirada badan hoosta laga soo tusinayo nin walba in adeerkii baa la socdaa laakiin ayagana waan kontroli doonaa haddii ilaahay nafti ugu simo anigu wasaaraddeeda ha deertaan intiina maanta haddaad ila qaadataan tallaabada ugu horraysa aan qaadi doono dad badan baan magaaladan gastaton ka baabi'inaya haddii ilaahay nafti ugu simo anoona cidna u abayeelin xildhibaanna u abayeelin wasiir u abayeelin shaqada aniga aan leeyahay inaan gutaa xilkayga aan ku waaya haddaan doono
dhowr jeeroo hore ayaa musiibooyin ka dhashay goobaha shidaalka lagu keediyo waxa ay saameyn xoogan u geysteen dad danyar ahi iyo goobo ganacsi waxaana haatan maamulka jubbaland uu bilaabay ololo ballaaran oo lagu doonayo sidii looga hortegi lahaa musiibooyinkaasi oo dad badan ay ku dhinteen hanti badanna ay ku burburtay aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo